dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idiin soo gaariyaba waxaad ku soo dhawaataan xulasada warasyada
soomaaliyankii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbiga igelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liibsiiya yidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyankii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geedka leekaadi gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftee dhurwaa goronta kaa fuule aar kuu gabado iyo libax kugu guraabaas soomaaliyankii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo geli ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa xad isnee soo gelayso taariikhda ay ku aasiisan tahay saddexylabaatanka bisha sagaalada sebtembar sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan kusoo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday waxay xalay ay ku qaadeen saldhiga ciidanka milatariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegnaa hoostaga degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose waxaana goorow idiin soo gudbi doonaa saaxiibyal warar kala duwan oo ka soo baxaya saldhigii al-shabaab saaka ay weerareen waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegayso doonteen waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saddex sano kadib maanta markii ugu horeysay safar ugu ambabaxay magaalada new york ee dalka maraykanka halkaasuu uga qaybgalaya waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta joojisay safar uu madaxnihii hore soomaaliya sheekh sharaf sheekh axmed uu ku aadi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaan faahfaahin kaga hayaa saaxiibyal sababaha loo joojiyey waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagayso doonteen waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni ayaa maanta safar aan la sashaacin ku gaaray magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland sababoo halkaas u gaaray faahfaahin ku saabsan ayaad caawa maqli doontaan maamulka puntland ayaa amar kusoo horay warbaahinta madaxa baran ee ka howlgala deegaanada puntland haddaba amarkaas wuxuu yahay ayaan caawa maqli doontaan madaxweyne xulka puntland axmed cilmi axmed karash ayaa in ka badan askari maanta tababar ugu soo xiray magaalada garowe ee puntland iminka in la hadlayo wuxuu kulan gaara ah magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose uga socdaa madaxda ugu sareysa maamulka jubbaland waxay ku qaadaa dhigayaan ayaan xog ku saabsan gorro maqli doontaan sidoo kale barnamij waxaa ku dhegaysa doonteen xubinta halka xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnamijkan waxaa ku dhegaysa doonteen heesta
masaqiira jarinba dad bursiya ma exba ma bulshada saboolka ka caruurta sahayba ma sugaana maaniyo tacabiyo durbaanba durbaanba
tibintii diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkay cumar axmed raxim saxiifaya barnaamijka iyo cawi farsamaynaya waa mar kale iyo xorashada walasyada
miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii magaalada caasimada ahi muqdisho ayaa markaan ku bilaabayaa ilwalaadyo lagu kalsoonaan karo ayaa warbaahinta raadiyaha cadaada u xaqiijiyey magaalada muqdisho maanta lagu xayiray diyaarad qaadi rabtay madaxnihii hore ee soomaaliya sheekh sharaf sheekh axmed sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka yimid dalka turkiga waxaana uu doonayay in magaalada caasimada oo muqdisho kaga soo gudbo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose si uu qayb galo calaamasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland oo afar labaatanka bishan lagu calaamasaarayo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose diyaarada ay ahayd mid shacab ah ayaa dowladda federaalk soomaaliya u diiday inuu raaco madaxnihii hore ee soomaaliya sheekh sharaf sheekh axmed waxaana dowladda federaalk soomaaliya ka dalbatay in qof siyaasi ah aysan qaadi karin marka laga reebo shacabka sida ay warbeynta raadiyo axdad u xaqiijeen ila lagu kalsoonaan karo ama shaqaalaha garoonka adeecadda iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho sheekh shariif sheekh axmed ayaa dhowr socda ku xayirnaa garoonka cadcadda ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho qaybta loogu talagalay madaxda waxaana ugu dambeyntii diyaaradda qaadi reebtay ay go-aansatay inay ka tagto laakiin jubbaland ayaa ku amartay diyaaraddaasi inaysan imaan karin magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose haddii aysan soo qaadin madaxnihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed dhacdadaasi maanta lagu xayiray madaxnihii hore ee soomaaliya waxaa durbo ka falceliyey mas-uuliyiin badan oo ka mid ahaa madaxnihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamed wuxuuna si kale uga hadlay xayiraadda dowladda federaalk soomaaliya ee saartay garoonka aadan cadde garoonka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo maalmin ugu dambeeyey sababay dhibaatooyin bulshada halkaasi kasoo gaarayay xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in masiimo weyn ay tahay in dowladda federaalk soomaaliya ay hub ahaan u adeegsato maamulka hawada soomaaliya islamarkaasna dad shacabka ah lagu cunuqabateeyo qoraal uu bartiisa twitterka kusoo qoray ayuu ku sheegay in dowladda federaalk soomaaliya muddo ka badan soddon sano ay sugaysay inay gacanta ay kusoo dhigto maamulka hawada soomaaliya islamarkaasna hadda si qaldan ay maxamed cabdullahi farmaajo xukuumaddiisa u isticmaalayso kulan ayaa hadda magaalada caasimada ah muqdisho uga socda madaxnihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxnihii kasii horeeyey sheekh sharaf sheekh axmed iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kulankaas ayaa looga hadlaya xayiraadii maanta lagu sameeyey madaxnihii hore ee soomaaliya sheekh sharaf sheekh axmed oo kasoo jeeday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas uga qaybgalaya calamasaarka madaxweynaha jubbaland waxaa kulankaasi yimid kadib markii uu dhammaaday kulan la socday erge ka socotay dowladda federaalka uu wadayey madaxnihii hore ee soomaaliya sheekh sharaf sheekh axmed shariif ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday in cadayso sababtii maanta lagu celiyey magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kulanasanadalana saaxiibayaal xulashada wareysadaa dhegeysanaysaa raadiyo xaradar ayaad nala socoteen wixii warar kusoo kordha saaxiibayaal waxaa ku dhegeysan doonteen wararkeena iyo barnaamijya dambe ee soo socda gobolka shabeellaha hoose oo al-shabaab xalay weerar xoogan ay ku qaadeen saldhig militari iyo markaan haadiya maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay deganaayeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya oo ku yaala deegaanka ceelsaniin oo ka tirsan magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose kooxda al-shabaab ayaa dagaalka kadib gudaha u galay deegaanka ceelsanina iyadoo dilay ciidamo fara badan oo ka tirsan militariga soomaaliya sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose oon qadka telefoonka caawan ku wareysanay al-shabaab ayaa weerarka qaaday subaxnimadii hore ee maanta xilli ay hurdayeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya sida ay ku waramayeen dadka deegaanka al-shabaab ayaa dagaalkaasi ku qaabsatay al-shabaab ayaa dagaalkaasi ku qabsaday in ka badan toban gaari oo nuuca dagaalka ah iyo kuwa saanada ciidamada lagu qaaday sida ay ku waramayaan mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha hoose al-shabaab ayaa gadiidkan ay qabsadeen waxa ay kala yihiin laba gaar oo ku xiran yahay qoriga suuga saddex gaar oo cabdibilo ah iyo laba gaar oo kuwa saanada qada ah iyo hal gaari oo boyid ah sida ayaduna ay gubeen gadiid kale oo u socon waayey al-shabaab ayaa sidoo kale waxay weerar ay ku qaadeen degmada deegaanka awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose waxaan halkaasi ay ka dhashay dhimashihii dhaawac sida aynuu xaqiijiyeen mas-uuliyiinta degmadaasi xogyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose maxamed cismaan oliiqna yarisow oo ka agdhowo halka weerka ay ku qaadeen al-shabaab ayaa cawraadiyo xalaada u warramay shaqaaqada ay ka dhacday ceelka saliini oo lamber lixdan u dhow marka ciidamadii dowladda oo meesha joogay ayaa xalay la weeraray ayagoo weerarkani weerar culus ayuu ahaa kulleyba ciidamada waa laga xoog batay oo hub iyo waxsaaniyad wixii meeshiila waa la qaatay damashadana kulleyba ragga kale waa baxsadeen wixii kalena isla markii adiga saaka ee baari laba iyo tobankii ciidan ururka socdaal la yidhahdo militariga dowladda oo lambar qonta ku sugan ayaa isla markii gurmad u gaaray kulleyba meesha isla markii waa laga saaray laakiin wixii baawur ah iyo tiknikooyin way qaateen kadibna ciidamadaas ururka socdaal ayaa meesha gacanta ku dhigay waxayna ugu tageen meesha ciidanka markaan waraysanay saddex meed iyo laba dhaawac ah intaasa macnaha hadda xaqiiqada dhabta ay noo sheegeen makas khasaaraha ka dhashay maxaan kala soconnaa ee dagaalka xal al-shabaab ay ku qaadeen sallaga ciidanka militariga ee deegaanka ceesaliin oo shabeelle hoose ka tirsan horta waxaa loola yaaban yahay dhacdadan dhacdan oo jab qaranka u timid waaye oo jab ciidamada xooga dalka soomaaliyeed u timid waaye ciidan meel degan oo tiknikooyinkooda iyo hubkooda haysta in la weeraro oo dhashiikooyin iyo hub walba wata in la weeraro oo ragna saas isagu dhiman hubkaas la iska qaato horta arrintaas waxay u baahan tahay baaritaan marka sabiid iyo caanole ciidan baa jooga oo dawladda ah beriina ciidan dawladdaa jooga awdheegle waad ogeedeen qarax baawur in loola soo galay kadibna ay iska caawiyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka arrintan inta horena laanta buur waad ogeed hub badan ayay ka qaateen marka taasina kolleyba aniga ra'yi ahaan waxaan u eedaynayaa madaxda oo ciidankaas wadatay tanna saasoo kale waaye marka ciidan aan dagaalamin hubkii dhashiikii iyo hubkii la iska qaato taasii dhacdo oo macnaha qaranka jab usoo hoyday waaye ciidamada xooga dalka soomaaliyeed jab usoo hoyday waaye laakiin taasina waxay u taallaa inay ciidamada saraakiisha sarsare ee xooga ay beeraan laakiin kolleyba gurmad badan ayaa u yimid wixii dhaawacmay hadda nolo sheegay waa saddex oo dhaawac ah iyo saddex dhimasho ah oo meesha lagu tegey ayay ciidamadii gurmadka u tegey ee ugu tageen wax kaloo aad khasaara inoo sheegan ma jiraan maka se igu suurta gashay al-shabaab inay gudaha u galaan xeradan ciidanka ku sugan yihiin milatariga dhacdadan waa dhacdo oo foolxun marka isdifaacad la-aanna way dhacday kolleybu taas jawaabteedana waxaa laga rabaa saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed inaan aniga ka hor dhaco ma rabo laakiin waa arrin aan mucjisa leh ciidan meel degan in la soo weeraro laiska hubkooda laiska aruursado waa taas arrin mucjiso ah ma dhicin gordhow dhacdadan oo kale mar beriid ay ka dhacday hub badan oo dawladda laga qaatay arrintaas inay kolleyba baarintankeeda meeshaay ku dhamaatay ma ogni laanta buurna mar ay ka dhacday haddana saliine ayay ka dhacday marka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed awdheegle way joogaan mar badanaa lasoo weerar way isdifaaceen beriiri oo kale saas shabiib iyo caanona way joogaan laakiin dhacdadan waxay u baahan tahay baaritaan kolleybu al-shabaabna bantay lehed waa gaartay laakiin jab kusoo hoyday shacabka soomaaliyeed ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waaye baaritaankaasina waxay u taallaa saraakiisha oo dawladda wasaaradda gaashaandhigga waa yahay gudoomiye waxaan kaa rabnaa bal ciidanka haddaad la xiriirta ku sheegan inay war ka hayeen weerarkan al-shabaab ku soo qaadayaan iyo in kale
aniga ciidankii meesha ku jabay ma waraysan laakiin ciidama meesha isla markii usoo gurmaday saraakiisha aan wacay waxay ii sheegeen inay saddex minid xerada ugu tageen oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ah iyo saddex dhaawac oo duurka ay soo bixiyeen intaasay ii sheegeen wax gaara technica meesha ay ugu tageen ma jiraan hal baawur oo qarax loola beegsaday oo meesha xerada ilaa soddon soddon tillaabood u jira ku qarxay maahane oo al-shabaab ay wadatay wax kaloo dhacdo ay sheegaan ma jiraan saddexdaas dhimasho ah iyo saddexdaas dhaawac oo haddin dhaawacooda lambar qonta la geeyey iyo saddexdii meedo haddana ciidamada ururka socdaal la yidhaahdo oo lambar qonta ku sugnaa ayaa maanta ilaa caawa ku sugan xerada maanta xali la weeraray al-shabaab waxay sheegeen in ka badan soddon askari oo ka tirsan ciidanka militariga halkaas ayaan ku dileen sidoo kalena ay furteen wax alle waxay saanad ay haystaa ciidankaasi ciidanku waysan ka warhaynin dagaalkan ama weerarkan al-shabaab ku soo qaadayeen
horta al-shabaab waxay sheegtaa aniga jawaabteeda kuma siinaayo al-shabaab waa iska been badan tahay wax rabad waa iska sheegi kartaa ninka guul waa sheegan karaa laakiin xaqiiqada dhabtaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed dhimashadooda waa saddex dhaawacoodana waa saddex inta maanta saraakiishii gurmadka u tagtay ay noo sheegeen ay meesha ugu tageen ee al eenan ku sugan wax kaloo dhimasho iyo dhaawaca ma jiraan wax nolol ay ku wateen oo hadda maanta ay sheegi karaan ay sheegi karaan ay sheegi karaan ma jiraan laakiin meesha xabadda markay bilaabatay ciidamada sishadiisa lagu galay kolleyba dhacdo oo fool xun waaye laakiin xaqiiqada dhabta ciidankii saraakiisha usoo gurmaday oo meesha isla markii la wareegtay oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed la yidhahdo ururka socdaal ka tirsan guutada shanaad marka waxay noo sheegeen inay ugu tageen meesha markaan wareystay saraakiisha saddex minid iyo saddex dhaawac wax kale inay arkan qaabka al-shabaab ay ugu suurta gashay in xeradan ay la wareegaan oo ciidanka ay ku sugnaayeen maxay taha
kolleyba arrintaas baaritaan ay u baahan tahay jawaabteeda aniga inaan ka jawaabo ma rabo laakiin anigu waxay xaqiiqad ah saraakiishii gurmadka u tagtay ayaan waraystay waxay ii sheegeen saddex dhaawaca iyo saddex dhimasha wixii kale waa sir military madaxda militariga u taallaa aniga inaan hordhaco ama waxaan ka sheego ma jecle sidoo kale waxaa leeyahay al-shabaab waxay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka militari ay ku leeyihiin deegaanka awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose marka maxaan kala socnaa laftiisa khasaara ka dhashay ee weerarkaas awdheegle banaanka ay xabada kasoo rideen saraakiil meesha eh, joogta ayaan wareystay banaanka ay xabad kasoo rideen kulliba isla markii ciidanka ku baxay kuwaas waa la baacsaday een, waxna waa saddexna way dileen oo si ay sheegeen saraakiisha wax dhaawac badan way qaateen kuwaasee lagu madaanba daqiiqada kadib een, dharbaax kulula ku dhacday laakiin naxtinka waxay ka jirtaa saliine maan ciidankaas mar maan mar labaad mar saddexaad markas kala soo weeraraa inta kahor qarax baawar inay soo geliyeen aw dhiigle een, kadibna xabad ay ka dhex bilaabeen waad ogtahay meedadkooda iyo facebookyada dhan la dhigay marka ciidankaas aw dhiigle dhacdadaas yar waa dhacday laakiin waa wax yaroo isla markii loola kacay oo jab iyo halaag ay la kulmeen marka maxay ka dhigan tahay in sallagyada ciidanka militariga soomaaliya markasta al-shabaab ay weeraraan gudaha u galaan kadibna ay la wareegaan sallida ciidanka militariga ee halkaasi ay ku haystaan horta waxaa layidhaha ragga saaliyiin isrugta ka roon al-shabaab kullaybu xidigeeda meesha gobolkan waa ka dhacay oo shacabka ayaa da- dala dagaalamaya marka waxyaalahaas way ku faanaan laakiin waxaa kuu sheegi karaa wax walboo dhaco waxay u baahan tahay in sida sakuurid iyo siya- meel kasta loo galo arrintaasna waxay u taallaa aan ku iri waa kuu sheegay wasaaradda gaashaandhigga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed saraakiishooda ay u taallaa laakiin dhacdadaas waa dhacday waa dhacdo xun waa magac darro qaranka usoo hoytay laakiin taas jawaabteeda iyo baaritaankeeda waxaan u dhaafaa een, saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa gartay ee, marka saldhigyada ciidanka militariga soomaaliya ee gobolka shabeellaha hoose markas in lasoo weeraro oo al-shabaab guul ay ka sheegtaan weeraradaasi ciidanka militariga maxay ku dhigan tahay
horta ciidanka militariga waa ciidan ciidankan oo kale hadda oo dawladda aan ay da- dagaalamayo horta ciidan ka fiican dawladdan ma soo marin ciidankan waa ciidan een, isku een, go-aan cad leh inay iska xoreeyaan heriyada Mhm.
inay la dagaalamaan al-shabaab inay dhibka dhan iska qaadaan waa ciidan ku dhaartay laakiin meela berkooda waxaa jiraan eedana waxaa saarayaa meel kasto horta si ciidan ma xumaado waxaa xumaada madaxdiisa hadday madaxda xun tahay een, ciidan ma shaqayn karo waxaa si- la imaanaa anshax xumo een, dhibaatooyin badan bililiqo wax walbaas la imaanaa hadda laakiin ciidamadan shabiidii caanood qabtay shacabkiyaa jeclaaday kuwa beriidi qabtay shacabkiyaa soo dhaweeyey kuwa awdhiig la qabtay shacabkiyaa taageeray marka kuwa marka jooga oo kale ciidanka afar iyo tobanka octobar ayagana sidaas oo kale shacabka ay la shaqeeyaan shacabka la shaqaysto marka een, dhacdo yaroo wax baan ahayn eedeedana kolleybu een, waxay la tahay ciidan ma xumaado madaxdeeda xumaato sarkaal walbo oo ciidankaas hogaamiya asaa laga rabaa khibrad walbo uu shabaab la dagaalami karo Eh, waa marka yahay.
taas waxaan ii- saarayaa een, saraakiisha een, madaxda ah in ay dawladda ka fiirsato oo nin u qalma oo sharciga dawladda nidaamka dawladda soomaalinima ay ku dheehan tahay qarannimo ay ku dheehan tahay in mar kasta laga dhigo intaasaan macnaha jawaabteeda bicinaa wixii kalena kolleyba ciidanka xooga dalka soomaaliyeed Mhm.
guul badan ay ka gaareen shabeellada hoose haddana waxyaalahan yar wax looma arkaayo dawladda jawaabteedana way bixin doontaa haddii ilaahay jiraado Ee, salagyada ciidanka militariga soomaaliya markasta waxaa weerara al-shabaab ma isdhihi kartaa ee, waxaa suurtogelaysaa in ciidanka militariga soomaaliya ay sii wadaan howlgallada ay ka wadaan gobolka shabeellaha hoose oo al-shabaab lagaga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi
horta waxaas liida marna uma jabayso ciidankan qaran waaye dawlad waaye shabaabna waa burcad duur wareeg ah kolleyba waxaas liida marna inay ka ku nigi jabaan lagama sugaayo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed howlgalkan waa soconaa waa soconaa waa soconaa gobolka shabeellada hoose intay ka haystaan haddii ilaahay tiraahdo waa laga xoreyn doonaa meel kastoo ay ku jiraan waa loola geli doonaa ciidanka qaranka soomaaliyeed way ka go-an tahay inay hiryada ka qaadaan shacabka soomaaliyeed oo la gumaadayo xoolahooda la dhacaayo beerahooda een, xoola beeraha laga qaadanayo keliyii sakaad xoog lagu qaadanayo waxaa ka go-an ciidanka dalka eh, xooga dalka soomaaliyeed inay hiryada ka saaraan shacabka soomaaliyeed wadankan ay kusoo naqaan wadan nabadgelyo ah eh, inay ciidanka qaranka u dhintaan u dhaawacmaan way ka go-an tahay waxaasna niyadooda Laakiin- uma jabayso Mm.
hawshan way socon doontaa haddii laakiin ilaahay haddii jeclaado.
cii- laakiin haddii ciidanka mar kasta lasoo weeraro oo iyaga howlgal aysan samaynin oo iyaga aysan wax weerareen maxay sidee ugu dhiiran karaan in al-shabaab inta weeraraan ay kala wareegaan goobaha ay ku sugan yihiin kolley saliina markii hore ayaga haysteen xoogaa loogu saaray abdhigla ayaga haysta xoogaa loogu saaray beriir ayaga haysta xoogaa loogu saaray shabiidii caanooda xoogaa loogu saaray ciidamada dalka xooga dalka soomaaliyeedana ka saareen wixii kalena dacdo yaroo fudeed ah kolleyb jawaabteeda waxaa laga rabaa saraakiisha iyo khibradaas iyo qisadaas waxay ku dhacday madaxdaa laga rabaa laakiin waxaad ogaataa marna ciidanka xooga dalka soomaaliyeed niyadooda kuma jabayso inay raacdeystaan maahane marna lagama dha- lagama yaabo inay dib u gurtaan
xogayaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose maxamed cismaan yariisow ayuu kaasaho faahfaahin ka bixinayay weerar al-shabaab xal ay ku qaadeen saldhig ciidamada milatariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka ceer siniinyo oo shan kilomitir u jira degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose dhaliilayaa dalkii idinka qartibay dalkii idinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkii idinka qarribay cudurka aad wada qabtaan barnaamijka xulisa wulaysada ayaa degeysanaysaan raadiyaha cadaadana waa nagala socotaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi bularan hogaaminaya ayaa maanta u ambabaxay magaalada new york ee dalka maraykanka halkaas oo la filaya inay uga qaybgalaan shirka golaha guud ee qaramada midoobey saddex sano kadib waa markii ugu horreysoo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya u ambabaxay magaalada new york ee maraykanka si uga qaybgalay shirkaasi waxaana horey u xadiday dhalashada dalalka maraykanka uu ka haystay ha yeeshee uu iska celiyay koodii bisha agoost ee sanadkaani labada sano ee soo dhaafay shirka guud ee golaha guud ee qaramada midoobey waxaa ka qayb galayay oo madaxweynaha wakiil lagu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qiire iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka ambasador axmed ciise cawud maxamed sheekh xasan xaamed ayaa safarka madaxweynaha warbaanta u sharaxay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa maanta safar shaqo ugu baxay magaalada new york isagaiyo wafdiga hogaaminayo isagoo ka qaybgeli doona kulanka golaha guud ee qaramada midoobey sanadlaha ah oo ka furmi doona labada maalmood soo socota hadduu la yihahdo new york madaxweynaha intuu joogo new york wuxuu la kulmi doonaa wafuud badan oo caalamka ka socota oo xiriiro naga dhexeeya labageesooda iyo xiriiro kale oo guud wuxuu kaloo madaxweynaha ka jeedin doonaa khudbadda rasmiga oo dowladda soomaaliya oo shirka intuu socdo fursadadaasna madaxweynaha wuxuu uga faa'iidaysan doonaa inuu la kulmo dowladda maraykanka qeybo ka mida inkastoo wakhtiga uu haysto madaxweynaha aada u gaaban yahay haddana waxaan rajaynaynaa inuu si aada uga faa'iideeyo maadaama dowladda soomaaliya hadda ay ka soo kabanayso burburkii faraha badnaa oo heykalka dowladnimada uu soo noqonayay saaxada caalamka madaxweynaha wuxuu rabaa inuu uga faa'iidaysto fursaddan in uu tuso caalamka in soomaaliya ay lugaheeda ku istaagtay in soomaaliya horukac weyn ay samaynayso in soomaaliya ay hadda ku tallaabsatay horumar ballaaran oo xagga dhaqaalaha siyaasadda iyo amnigaba ah iyo qorshaha soomaaliya u degan sanadaha soo socda hadduu la yidhaahdo sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa waad ogtihiin sharciga shalay inuu saxiixay madaxweynaha dadyow qubayuu ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyuu qubayuu ka tegay wixii qaadiru xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibleyskuu isii qurxiye weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiriyo qisaasaha ahaa qiriyo qabriga la iskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
magaalada xananbuuri ee gobolkan galguduud ayaan dib ugu soo laabanayaa magaalada xananbuuri ee gobolka guduud maanta waxaa lagu dilay qof shacab ah waxaana dalkaasi ka damey qof kale oo shacab ah waxaana dhacdadan la sheegay in ay timid kadib markii ay laisku dhaceen labadanaas nin gudoomiyaha degmada xananbuure cali xaashi faarax ayaa caawa ka wareystay walaalow waa ku dhowahay horta bilaadka magaalada maahan meesha dhacdo ka dhacday magaalada gudaheeda ahayd ma garan dhaladaasuna waxay ahayd dhacdo hadda ka hor ninkaan nin baa ku dhintay meeshaan ninkaan ku dhintay in hadda wax garabsado maahayn in si dulmiya loo dilaayo oo haaho gardaro ah arrintan ninka dhacdadu ka dhacdana wuxuu ahaa nin hadda ka hor ninkaan dhintay nin walaalkiisu toorrey ku dhuftay waa gartay marka arrintaas saasay ku dhacday aana kaloo qabiil iyo ma ahayn dad horoo dhintay looma dilin ninkan ninkan wax dilay ayaa toorrey ku dhacday waxaana ku dhuftay ninkaan ninkaan dhintay walaalkiis waa gartay marka ninkii maanta ma dhintay waa dhintaa ninkaas loo naxariisto ilaaha naxariisto waa lagu alaasanaaalxambura lagu asamaan galabta waa gartay marka maxay isku hayan ninkan eh, la dilay iyo ninka wax dilaya walaalow hayb ahaan isugu dhawaaye maa hadda qaraabo gooniya maysan ahayn laakiin hayb ahaan markii soomaalidu tiraada isu dhawaayeen isagiina hadda ciidamada ammaanka ayaa ku daba jira xaaladoodana meel fiican ay u maraysaa ma garat Eh, ma la qabtay oo ninka eh, wax dilay mise waa fakada walaalow meesha wuu ka baxsaday kadibna ciidamada ammaanka ayaa raacsaday raacdaystay ciidamada ammaankuna hadda waxay nagu nagu leeyihiin xaaladiisu inaan qabana ayaan qarka ula saarana Eh, magaalada miyuu ku sugan yahay oo gudaheeda ku jiraa mise eh, bannaanka magaaladu aad maya maya maya wuu baxsaday walaalada uu ka tegey dushaas meel la yidhaahdo dusha dhexdeeda laha oo dhagaxaas oo hawdka ayuu araray wallahi walaal anaga ka reexaan buur ahaan hadda markii la yidhaahdo waxa hadda keliga wax ka qaban karna maahan waxay u baahan tahay galmudug oo dhan in arrintaas eh, ka fariisato iyo ciddii kale la kaashanaysa dowladda federaalk oo kaleeto waad ogtahay hadda eh, galmudug waxay ku jirtaa process dhisma ayay ku jirtaa waa galmudug markii inta la dhiso ammaan hay-adaheeda la dhiso oo hay-adihii ku shuqulahay arrintan ammaanka oo kaleeto la dhiso markaas ayaa galmudug go-aan ka qaadan kartaa laakiin anagu hadda wax go-aana kama qaadan karno Eh, waa gartay eh, ciidamadan eh, hadda kuraad jooga ee ruuxan dil ka geysta ee xananbuura galmudug miyaa ciidamada degmada xananbuura u qaasamiya maxay yihiin maya ciidamada soomaaliya waaye ciidamada federaalka weeye qaybtooda nabad sugidda iyo qaybta booliska iyo qaybta milatariga qaybta koob iyo labaatanaad mid ay ka kooban yihiin ciidamadaana Eh, waa gartay marka dhacdadani ma dadka deegaanka uwada dhexaysa oo labada qabiil eh, kasoo kala jeedaan labada nin miya mise waa waxaa ku koobnaa labadoo keliya maya maya maya wax qabiil kus- eh, ka tashteen ama ay lug ku lahayn maaha waa wax isaga ninkan xataa la dilaya nin eh, ama horay wax u geysta maahayn nin wadaad ayuu ahaa nin magaalo usoo safra ayuu ahaa ninkan wax geystay iyunbay ku koobnaayeen waxaan cid kaloo la wadaagta ma jirto Eh, waa gartay marka haddii eh, ninkan lasoo qabto ma laga yaabaa in ay dad kale ay kusii faafato eh, dhibaatadan maya maya hadiiba lasoo qabtaba eh, sidii shareecada islaamka qabta ayaa loo mari doonaa wixii oo shareecada islaamka ka tira ayaa la arki doonaa waxaan aad ugu rajaweynahay in eh, lasoo qaban doono mida kale arrinaan kuu sheego inaan hadda wax shaqaaqa ah iyo wax halka la yidhahdo hadeertaan eh, colaadu aysan ka jirin deegaanka ciidamadu say u yimaadeen dadka wur way la hadleen odayaashii deegaanka iyo culamooyinka dadka dhan way taceen waa la hadlay wax dhib u hadda iyo wax hadda fafaalo colaadu kama jiraan deegaanka Eh, dadka deegaanka say u dareemeen marka dhacdadan maanta ka dhacda xananbuura gudaheeda wala dhacdo farjicisa farjicisa ay ahayd dadku waxaanoo kale hore looma arag Eh, xananbur waxyaabaha hadda kahor kama dhex dhisin dhexdiisa inta qof meel jooga lagu yimaado axbada lagu furo hadda kahor kama yeso dhic marka xooga dadku aad ay uga naxeen arrintaas alxamdulilah kulli wax qadarnaay weeye ilaahay waxaan leenahay hau naxariista isagana qofka daalimkaana in loo gargaaro madluumkana loo gargaarana shareecadu na faraysaa asagaasaana hadda lagu guda jiraa oo in daalimkii la qabto lasoo qabto dulmigii oo gale laga oofiyo ayaa ayaa hadda lagu guda jiraa insha allah kula wanaagsan ayaa leenahay xulasha ule sida ay dhegaystaan saaradiiyo hacdadan oo nagala socotaan magaalada garowe ee puntland ayaa markaa naadiya cali xasan axmed oo la yaqaano sabri oo ah wasiirka wasaaradda urufinta iyo maamulka puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada garowe wuxuu shaaciyey in shuruuc adag oo la hordhigayo suxufiyiinta howlgallada ka shaqeeya deegaanada maamulka puntland sabriya uu amar ku baxshan dhammaan suxufiyiinta ka howlgala deegaanada puntland ay iska diiwaangeliyaan wasaaradda warfafinta ka hor shan tobanka bisha agost ee sanadkani oo uu sheegay inaan suxufi la aqoonsan doonin qofkii aan isdiiwaangelin wakhtigaasi ka hor islamarkaasna tillaabo laga qaadan doono wuxuu sidoo kale amray inay isdiiwaangeliyaan dhammaan xarumaha warbaahineed ee ka howlgala deegaanada puntland si loola socdo shaqada ay hayaan gudaha deegaanada puntland alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah maanta waa isugu keen yeedhnay saxaafadda haddaad tihiin Ee, wax weyn ma aha horta waan salaamaya marka ugu horeysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ee, arrimo yar baan rabaa inaan idinla qaybsado oo dho- saddex qodob ah qodobka ugu horeeya waxaa weeye een, waxaan rabaa in aad baahisaan in dhammaan weriyaasha ka howlgala puntland in ay foomkaas foomkana waad sawiraysaan waxaad ugu qabanaysaan kamarada foomkaa inay ku soo buuxiyaan muddo bila ilaa shan iyo tobanka oktoobar foomku waa maxaa weeye waa isdiiwaangelinta wariyaasha markay soo diiwaangelin wax walba oo macluumaada oo looga baahnaa wariyaha waxaanu isnayna waad ku soo dhammaystirteen waad eegi doontaan waa magaciisa fituudkiisa informationkiisa tacliintiisa meeshuu ka shaqeeyey ciddo uu shaqeeyo waxaasoo dhan meel u malayn maayo inaan waxba ku dhaafno foomka marka la soo buuxiyo qiimayn baan ku samaynaynaa wariyaasha guddi baan u saaraynaa waxay kala yeelanayaan grades bay kala yeelanayaan kii iskuul ka soo baxay oo muddo ka shaqaynaya labaatan sana ah ama toban sana shan iyo toban sana laba saddex sana ah grade buu yeelanayaa ka ku xigaa grade kalu yeelanaya ka ku xigaa grade kalu yeelanaya kuwo aan u qalbina waa suuragal inay soo baxaan waxaan uga jeednaa tayeynta wariyaasha iyo saxaafadda puntland wax kale ugama jeedno foomku waa kaas waxay ka heli doonaan foomka insha allahu website-ka wasaaradda waa gelin doonaa inay kala soo degaan isuduwayaasha gobollada iyana waan u gudbinaynaa halkaana way ka soo heli doonaan xaruntana waa iman karaan dhexee halkan intaas saddexdaa meeloodba waxay ka heli doonaan foomkaas foomkaa marka qofka oo soo buuxiyo oo dhammaystiro sawir baa waxaa la siin doonaa kaar baa la siin doonaa in wasaaradda warfaafinta dowladda puntland ay sharciyaysay uu kaarna leeyahay wariyahaas cid baadi noqon doontaa mar dambe ma jirto ciddii aan kaarkaas qaadanin oo aan isa soo diiwaangelin wariyaddaba noqon mayso haddii la qabto wariye isagaan kaarkaa haysan hawlgelayana sharcigu is waafaqaya taas waa ugu horeysa qodobka ugu horeeya oo isdiiwaangelinta wariyaasha ka iigu xiga waxaa weeye isdiiwaangelinta raadiyaasha telefishinada kuwa filimada maxaayato sameeya iyo websaayada waxaasi waa wax brivatka soo maha iyana waxaan rabnaa foomka inay isku soo diiwaangeliyaan muddo bil gudahooda iyana macluumaadkoodii waa ugu soo dhammaystir waxaan rabaa kamarada inaad ku qabtaan ugu soo wataan weliba labadaasi waa foom la soo buuxinayo waxaanu dhammaystirnay shuruucdii wasaaradda waana dardargelinaynaa taasi waa sharcigii ay ku dhaqamisay dowladda puntland kani waxaa weeye puntland public awareness strategy kani waxaa weeye maxay to puntland media strategy 2019-2024 dhammaan shuruucdii wasaaraddu waa dhammaystiranta waa dardargelinna wasaaradda midiyahana waa tayeynana muxuu ahaa saxaafadda waxaanu rabnaa inay u dhaqanto si mas-uuliyada ku dhahan tahay in dad ay noqdaan professionalah yaqaano waxay samaynayaan ka fogaada wixii maxay ahaytoy dhibaato keeni kara waddanka dhibaato keeni kara ama qofu keeni kara midiya wuxuu leeyahay anshax iyo policy la raaco waxaan rajaynayaa in ay wariyaashu iyo broadcast system in ay raacaan systemka puntland u dejisay inay mediaha ula dhaqanto xorriyaddooda waa ilaaleynaa ammaankoodana waa ilaaleynaa waana tayaynaynaa insha allah waxaase jira kuwo dhibaato wada oo qol yaroo meelaha kale intay idaacada dhigtaan wariyahuna joogo maamulka dowlad goboleed kale rilayguna yaallo boosaasoo halkaa looga tuuro oo halkan haddaad tagtay oo istiraxid bal qofka halkan wax ka caayay aad soo eegtid raadiyo qolofi yaal oo meelay joogaan baadan helin xidhiidh baan u leenahay maamul goboleeda oo dhan meesha uu joogo qofku hadduu systemka ka baydho aanu xiriirlaalyaha u gudbino waaran loo gooyo oo uu iskeeni waayo waxaanu markiiba kontact garaynaynaa maamul goboleedka uu joogo isagoo jebisa baa la keenaya ha moodina qofku inuu ku badbaadayo intuu meel tago maamul kale meesha waa soomaaliya baa layidhaha xuduudna ma laha magacyo maynu kala baxbaxnay arrimahaasi way dhaceen been abuur badan baa dhacay diyaaradaha hub keenay muxuu ahaa madax la caadolay dad bay dilin inay dilinayaan anu kale ma kala qaadno waxa meesha ka socda waa fawdo fawdadaa waa soo abjaraynaa waxaan rabnaa inaad gudbisaan oo u gudbisaan dadkeenna fariin ah waxyaabaha aynu baahannahay horumarka dalka ammaanka dalka muxuu ahaa isku xirka dadka iyo xukuumadda wixii xuna haddii la tilmaamayana si qaab loo tilmaamo haddii wax foolxumi dhacaan bay leedahay inaad noqotaan wariyaa mas-uulina baanu u jeednaa intaas baan maanta isugu kenyala insha allahu shir baanu qaban doonaa maxay ta wasaaraddu shaqaalaheedu xarunta t v-ga raadiyaasha gobollada yaalla sida gaalkacyo baran iyo meelaha kale raadiyaashu yaalliin istiwaasha gobollada taa intaa waan hubaa inaan isu imanayno brivatka gaarka loo leeyahay saxaabadda gaarka loo leeyahay iyana selection baan kusoo samaynaa cidda ka soo qabgeli doonta taa waktigeeda iyo maxay ahayd tooy meesha iyo ajandaheeda gadaal baan kasoo sheegaynaa maanta se waxaa naga gudbisaa in foomka isdiiwaangelinta wariyaha iyo foomka isdiiwaangelinta raadiyaasha tifiyada kuwa filimada sameeya iyo websaydyada gaarka loo leeyahay muddo bil gudaheeda inay isku soo diiwaangeliyaan maanta intaasaad naga gudbinaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magacyo jaaciisa wey waxaad sheegtay xarumo foodo wadaa inay jiraan marka koowaad xarumahaas waa kuma su-aasheeda koowaad su-aasheeda labaad waxay tahay cid kasta oo xukuumadda wax ka sheegta micnaheedu ama xukuumadda dhaliisha micnaheedu ma inay foodo wadaa tusaale ahaan maalin waxaa jiray website wasaaradaada adiga wax ka qoray waxaad sheegtay websiteka in hawada laga saaro haatana xarun kale oo wax dhaliishay ama se dhaliil soo jeedisay baad waxaad ku sheegtay meel fooda ah oo aan sharciga puntland waafaqsanayn xaruntu marka ay tahay xarun madax bannaan tusaale ahaan ma inay sidii u shaqayso baad doonaysaan meel xarun dawladdu leedahay oo kale
maya waxaan idinku boorinayaa weliba in si daahfurnaana iyo si mas-uuliyadda ku jirto wixii la tabinayo in loo tabiyo wixii wax looga sheegayana in wax laga sheego waxaase jirta qofku markuu wax sheegayo wuu baartaa waxa uu sheegaya inay ruyuhin iyo ben yihiin ninka wasaaraddeeda wax ka qoray wax la yidhahda isu joogaa halkan ciid uma joogto adigu cid unbaa war siisay oo si hoose u siisay annagana loo soo xidhiidhin wariyaal uma joogaan cid wax baadha uma joogto annagu mugta waxa uu sheegaya inay been tahay iyo inay run tahay waxaa jira bini aadamku haddaad maqasheen investigation journalist baa jira waktigooday qaataan hadday war helaan waxay ku bixiyaan wakti xataa dhaqaale waa ku bixiyaan in badan bay baaraan aakhirka meesha warka laga sheegayo markay soo dhammaystaan humbalgooda kale bay la soo xidhiidhaan arrintaasaa ka jirtay meeshaadi maxaa ka jira ama waxaasaa lagaa sheegayaa dadka wax cankaa yara waa dad aqoonna leh xirfadna leh waktina haya si mas-uuliyad ku jirto weriye meel iska fadhiya oo aan waddanka kula joogin oo qof wax u sheego waxa uu sheegaya inay run tahay iyo inay been tahay qofka wax laga sheegaya anigu ahaa anigu isaga ma aqaan ilama soo xidhiidhin anaa wacay moogta marka waxaan ku yidhi waryaadee ninka aad wax ka sheegaysaa waa anige may taqaanaa horta miyaadse ila soo xidhiidha miyaadse cid weydiisay waxaa lagu sheegay inay run tahay iyo inay been tahay ilmaadariyaalow ma diidayno aburis saxaafadeed xaashaa lilah laakiin in aad noqotaan mas-uuliyiin iyona dadka aan dhaawac gaadhsiin oo si beena u gaadhsiin haddaan iminka adiga iyo reerkaaga iyo faamilgaaga intaan qaado saas iyo saas iyo saas iyo waxba ka jirin waxaa jira qodobo ku qabanaya sharci ah kaayaynan iskala bixin ma rajaynayo in aynu dad ku dagaalamo noqono moogtahayoo laakiin waxaan rajaynayaa dad isa saxa oo sharciga isku saxa oo journaalistga isku saxa oo tayeeya oo weliba haddii aydan qaar garanaynin inaanu siminaarna u qabanno inaanu dad waxbaro u keenno inaanu khubro moogtahay waxyaabahan ku dadaalana waa kuwa idina daamartada naga daayo raadiyo meel ku xidhan qofkii weliyahaba joogin moogta oo isla lagu heli maayo intaad meel dadka ka soo caydin shuruucda wariyaasha ma taqaanaa wasaaradda baa xukunta iyana shaqaynaya anaa shaqaanana tooda ku faragelin mayno iyagu membership way hayto inay dadka wariyaasha ay member ku yeeshaan taas xaq buu leeyahay cidda siin karta oo awooddu sharcigu u siinayo inuu qofkaasi wariye yahay iyo in kale oo ogolaanaysa ama diidaysa waa wasaaradda wasiir isla qodobkaas waxaa jira puntland merialo waa jira oo laansixiyo madaxweynuhu laansixiyo dowladda hore qodob ma qorayo sharcigaas in wariyayaasha ay wasaaradda u diiwaan geliso guddi sare baa jira oo loo sameeyey oo wasaaradda iyo ururka iyo qareemada iyo ka qabanrada bulshada rayidka guddigaa shaqadooda baad iminkaa ku falagelisan oo la dhihi kara gudigu waa aniga anaa u sarreeya gudiga laguu sheegayo adinka yaami maya guddi waa jiraa moogta guddi la magacaayo waa jiraa xafiis inay yeeshaan sumaaha iska ilow iska ilow waxaa sida aan idiin sheegay gudbiya foomka isdiiwaangelinta wariyaasha wasaaradda baa leh dhil baan siiyey iyo kuwa raadiyaasha raadiye iyo t v iyo website iyo aan ruksad ka haysan cashuurtiina bixin ruqsadna ka haysan wasaaradda bil gudaheed wixii ka dambeeya waan xidhaya anoo la kaashanaya wasaaradda maaliyadda waxaana idhi aduu ka hor imanaya ma qaadanaysaa waxaana idhi diiwaangelinta foomka diiwaangelinta wariyaha bal warkayga dhegeysta waan ku celinaya foomka isdiiwaangelinta weriyaha iyo isdiiwaangelinta raadiyaasha telefishinada websaayada warqada ruqsada oo sanadkeed mar la qaato oo wasaaradda maaliyadda lacagta lagu shubo oo wasaaraduna wasaaraduna bixiso ruqsada ya foomka isdiiwaangelintuna waa wasaaradda sidaa ku qaata nabada wasiirka wasaaradda warafintay maamulka puntland ayuu kaasahaaba maantay amarkaas duldhigay saxuufiyiinta ka howlgala qaar ka mid a deegaanada maamulka puntland barnaamijka xulashada walaysada ayay dhegeysanaysaa radiyaha ciddan oo nagala socotaan magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa markan aadiyaan magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxaa maanta gaaray madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi din iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha puntland oo safar dhanka dhulka uga soo babaxay magaalada garowe ee puntland ayaa maanta ku gaaray boosaaso kaas oo ahaa mid aan hore la soo shaacin isagoona ka soo babaxay magaalada garowe wariyaal ku sugan magaalada boosaaso ee gobolka bari waxay noo sheegeen in madaxweynaha puntland oo la doonaya in loo sameeyo soo dhoweyn islamarkaasna loo diyaariyey dadweyne fara badan oo la geeyey kontarool hore laga soo galo gudaha magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland markuuna gudaha boosaaso uu galay waa halkaas uu kala kulmay madax ka socotay imaaraadka caraabta kuwaasoo looga wada hadlayay habsama socodka shaqada dekada magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland qayb u dambeeya barnaamijka ayaa isa soo gaara waxaad kusoo dhawaataan kalamaan gowraca walaalkay gaarhayow gibilkay xanuune gaarhayow aynu ku garawne gaarhayow gayiga ilaali guurihii halayto garhayow gardaruu ahaaye garhayow gelin dambaha seexan garhayow allah ku gargaare garhayo maandheeyow waxaan la yaabanahay ciidankii la rabay inay gayiga ilaaliyaan oo in lagu seexdo oo lagu gammo la rabay haddii ayaga lagu soo guuraynayo gam laga siinayo mar kastaba waa la yaabanahay askari waardiyahaayoo filim fiirsanaya ma arkan miya anigu waxaan la yaabanahay ciidanka ayaga hurtay lagu dheelmanayo cadowgooda ma oga miya war caloolxumada ciidanka iga dhaafanimaya warkooda ha ii sheegine warnimaya waagii horeo dalku sharciga lahaa askarigii seexda isagoo waardiyaha iyo diltoogashaabuu ahaa sababta dilka loogu xukumana waxay ahayd dadkiibaa inta seexisoo tidhi seexda anaa idin waardiyeynayee ayaad seexatay cadowaad la ballantoo dalka u baylihinaysa ayaa lagu xukumi jiro oo lagu eedayn jira war dil haddii lagu xukumi jiro askarigii seexda haddaba waa la dilay ma dilaa dildaama askar badanoo seexatay ayaa balaayo ku soo dheelmatay war horta anigu waxaan la yaabanahay askarta mar kastoo la weerarayo hal qaab baa lagu weeraraa mar kasta waxaa la galaa marka xilliga dambe ay seexdaan oo salaada subax ay soo dhowdahay marka ugu horraysana qaraxaa lagu bilaabaa weerarka kadibna xeradaa loogu galaa halkaas qaabaa lagu weeraraa mana bartaan iyaguna maandhow ciidan xeradiisa lagu weeraraayo aniga maba fahminba nimayo anigu waxaan la yaabay xero ciidan waxay lahaa jirtay waardiye hore iyo waardiye kore iyo kaamabooste iyo sirdoon waxaasoo dhan ka sii horeeya oo xogta soo gudbiya iyo saraakiil heegana marka waxaasoo dhan xaggee aadeen marka ciidanka xerada loogu soo gelaayo war waxaan hadda haday anigu ma fahmine xerada ma laha miya askari taagan iyo askari jiif war ciidanka sankamashguulan heesta lileey weliye malan qaadne kacaali nin lagu seexdhow ha seexan xilbaad sida taa ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedow suweeyo feejigno
maday isaaqow ciidanka amisom warkaaga dhan kiikiik ay ka fahmaana lid war askartaan four benty five lagu keenay heesaha qaranka mar hore iska dhaafeen war horta ciidanku eedda ma laha taliyahooda ma taqanin horta war ciidanku taliyaal badan bay leeyihin hal taliya ma laha war meeqa taleefon ay wataan war taliyaha ciidanku waa odo waa raage ma ciidan iska hurdayaa se taliya wax ka qaban karaa buda buda haliintona ma kugoradaas taliyaha ciidanka geeka maraykankan bahi war hadda ka hor kornin cukaash wuxuu yidhi milatariga qaylada dhex taal qaranku mau eego war madaxweynaha shirka qaramada midooba ka qaybgalayaha la yidhi waana baxay farmaajo as president in his first time arrives in New York because my walideh in order to participate United Nations conference because sababtu ma yata shirka qaybgali if you eat budu digal angaroor you will be tuhmbus after this after xog I want the dadati I want the dadati maandhayo waxaad sheegaysaan ma madaxweynaha shirka khudbada uu ka jeedinaya ayayo shirkaas weli furmoonin war madaxweynuhu markuu baasaboorkii maraykanka celiyey miyuu New York aaday war maya markii uu saxiixay sharciga masuqmaasuqa war khudbadii madaxweynaha uu jeedin lahaa waa sheegteen bulshaduna siyaasiyiin maqashiin maxay tahay galmudug is now peace ayaa ka harsan and Hirshabelle is the disability.
war koonfur galbeed is weynleyn war anigu ingiriis waa aqaanaa this boy this girl this girl this house laakiin iskuuma keen aadano jannad ma dhihi karo horyaaleen qaranka somalilan noociinnaanoo kale waannu xidhnaa xabsigaanay liinta ku cabbaan war muuse biixi shirkii qaramada midoobo gibiley buu uga qayb gelayaa war waxaa la yidhi marna sii duul marna soo duul kuuma doorane dalka ma og tahay duruufaha yaal warwar ma haysiina madaxweynaha maanta baxaya waa madaxweyne sheekh shariif wuxuuna aadayaa baa layidhi kismaayo wuxuuna ka qaybgelayaa baa layidhi caleemasaarka alsayid alsheekh almadaxweyne axmed dhuxul aga awowgii lagub waa toosnaade dhuxulka ka reeb sayidka war maya imaadan fahmine iqaamatu ra'iis asayid alaswad kalfaxm axmed madow ayuu ka wadaa warqabar ma ogaatihiine dowladdu amaray soo saartay waxaanay tidhi diyaarad aan la fasixin afar iyo labaatan sac ka hor ma aadi karto kismaayo markaa ma shiikhu keligiisuu biibayaa
anigu mar horaan ogaaday inuu sheekh shariif owliye yahay hoobus owliyee aboy usuga magafan qaadna kismaayo binaanka sakataale wirseedohe war waagii maxkamaduhu ka qaxeen muqdisho shiikha isagoo duur joogaa diyaaradi qaaday ma maanta isagoo elabor joogou diyaarad weyn karaa war shiiqu burhaantiisu bannaanka taal war labadii nolol calamaadeedhaan dhigaaran ku siinaynaayo sheekh shariifna ma dhigaaray ka rabaan war sheekh shariif madaxweynaha soo socda weeye madaxweynuhu horena waa yahay mawaalinta adinku yaa aydhikaar weydii karaa war madaxweyne xasan shiikh horta asagu ma baxay mase ilboorka laga xirtay war waa xala garowa ka dheelmada waa madaxweyne deni ma beerfalo uu bilaabay war dadkiisoo beer u falahay naga dhegaysaniyo xala sakdi dhexe ayuu garowa ka duulo boosaaso aaday wuxuuna la kulmaya wafdi caalami oo imaaraadka hogaaminayo muqdishona harkii miyaa laga duulilayaa garowgana masar dhexaa laga duulaya boowe hal walbaa shilalka isdhigtaa lagu qalaa garowe miyaad gaari ka dhaaniin waraaleen qaranka somalilan baasaboorkiisa horuu u aqoonsay sacuudigu imaaraadkuna wuu aqoonsanayaa mar dhowna waxay noo sheegeen inaannu gudhuuda iyo waxaasoo dhan ka maarmi doonno waliyaa shillaawagow dhanow haddaadnaan imaaraadka iyo sacuudiga arrimahooda ka bixin xuutiyiin idin duqaysa sida ceeshii sacuudiga u diyaargarooba wallee ninkii sacuudi duqeeye hargeysa u daahi maayo adeer diblomaasiyiinta somalilan ma horay xuutiyiintan aad sheegaysaan la kulmeenoo wadahadal bay la galeen iiraan iyo somalilanna wadahadal fiican baa u socda taas macnaheeda muufa jijibi canjeera aquusatee waaye waryaa annaguba haddaan abi axmed iyo afawaar garaacnay maxaad somalilan ugu dilaysaan cidda raacayso warnimayo waxaa idinku soo xasuustay soomaaliya mas-uul badana magac dowlo badana maamul goboleed badana madaxweynayaal badana macnaxumo badana muwaafaqo darro badana wax ma ogide waa iskoor la jebiyey laamigu bajaaj badana biyeel cariiri badana waddadu biro badana dhagax buuran badana kala wareeg badana bukayasa badana wareedaa kalamaan war la soo xulay oo ku salaysan xaqiiqda horta maanta dhegaysta haddii xaalku adkaaday ama ay xuja taalliya dhib weyn oo xidhiidaysta xan yaroo isxaq siiso shuruucdoo dhan xabaashiya xalku beenta miya xaqiiq baan idiin sheegayaa kiihaanga geegaroon lihingraagasi maaha warnimadoo hadda ka hor abwaandhoodan allah u naxariistaa wuxuu yidhi nin shukaansi aadaa yaqaan hadal macaankiise gabadhuu arkaba wuxuu yidhaa caashaq baana haye waxba lama jeclaanina gabdhaha waa la sirayaaye dhallinyarada caynkaa u badan yaa la talin doona war nimankina beelowyaal yihiin mar horaan arkay nahane shaahgan oo keen haddii nin hor kusiri kusiri mahaye war yaa gabadha faduusha iiga daaya war war ma haysaane wasiirka warfaafinta puntland wuxuu yidhi saxafi aan isdiiwaan gelin laguma arki karo puntland warwariye axmed cawil ma isdiiwaan geliye war nimayaw reer puntland heesta weriyaha xaq dhowr ma maqlin miya ayagu war adeer somalilan wariyihii edab daran xabsiga u taxaabta adeer weriye cabdimaalig muuse coldoon maxkamaddii racfaankuna xabsiga ku celisay oo weli liintu ku cabbayaa war jubbaland ma diiwaan gelisee waa soo dhoofisaa horta maamul goboleedyadu waxay sameeyaan waaba maqalnay muqdisho iyo maamulka ka jira maxay sameeyaan malaa waxaan u malaynayaa inay iska laalushaan war maamul goboleedyada ilmalaan iyo ilmo isteed ayay u kala baxeen ilmalaan waxay noqdeen dowlado aan agtooda la tegi karin ilmo isteedna waa laskaga raftaa war laanku waa lacag miiran oo iyagaa le waxooda waryam haddii ilmo isteedna isii jiidaan oo ilmo laangna isan isi jiidaan kiidana weela war ilmo isteed xalay madaxweynaha la casheeyeen war laanta somalilan iskeeday u madax bannaan tahay laan haydin la jabtee naga shibdhaha war war mahaysiine dagaalkii maxaabiisleh etoobiya u gaaray maantana waxay la dagaalameen liyubolis marka waxaan u malaynayaa shabaabka inay ka soo jeesteenoo xagga u jeesteen war nayuu boolis iyo shabaab aduu xaggee u kala wadaa anugu waxaan la yaabay macawisley shabaab waa iska dhacshaane tuutaaley maxay uga adkaan la'da war macawisley maana dhiwaata idaacadii andulus waa xambaarsadeen war maxay idaacad ku falayeen maawol bay ka dhex hadli yaqaaniin war maxaawisley waa ballaaratay xudur xitaa waa ka dagaalameen maadhow shabeellada hoose shukumaanley ma loo waayay war maxaawisle isleedan aad sheegaysaan horta yaa hogaamiye jabaadihii estu amay nagu soo noqdaan waryahaanyo hogaamisman baahan dhibaatayo lakasuubiyaa hogaamiyohay war waxaa la yidhi ayadoo naf iyo maal dadkii laga madoobeeyey oo shacabku murugaysan yahay dhiigna mulacyeeyey malaayiin ciyaaraha inuu geliyo maahayne dhallintana wax maalaayacniyo lagu mashquulshaaye intii uu mid laga maarmi karay macajalaynayey howlaha muhiimka ah hadduu mudanti siinaayo amniguu ku maarayn lahaa waase kalamaan war waxaan idin odhan lahaa macawisley ha loo labiso intaasaan ku soo koobayaa hoyaana sii badin
waryaa dawladnimadu damacaaga ma haddii tuutaha loo gelsho amay
xamar xal ha loo keeno sidaan ku shaqayn mayna mana yeelayne wallahi hana yeelayne bilaahiye waa mahadsan yihiin saaxiibada xudunta kalmaan barnaamijka inta sacaa ku dhaya waxaan kaga tegaya heystaan tani kulli dambe habeen wanaagsan
siyasadii ma beenba masiriya khiyaama masaqiira jalinba sadburshiya ma eexba siyasadii ma beenba masiriya khiyaama masaqiira jalinba sadbursiya ma eexba ma bulshada saboolka ka caruurta sahayba ma sugaana maaniyo tacab iyo durbaamba durbaamba ma bulshada saboolka ka caruurta sahayba ma sugaana maaniyo tacab iyo durbaamba masalan kafuurba markii lagu saluugana saltanada saltanada ku dirirba masalan kafuurba markii lagu saluugana saltanada saltanada ku dirirba dadkaagoo sagaal qaday masibraar ka dhaansa macan sidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa dadkaagoo sagaal qaday masibraar ka dhaansa macan sidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa ma sidaad doonta yeelba ma sinaan ka diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba sidaad doonta yeelba masinaan ka diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba Ma tabaniyo sideed gobol. Isahdi ma u yeelo mid facalan dulsaarba. Ma tobaniyo sideed gobol. Isahdi ma u
siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay
maya maya sida malahan siyaasadii sida maahan si kaloo ka duwan weye maya maya sida malahan siyaasadii sida maahan si kaloo ka duwan weye حتى تعيني الصوت وانطي اكسرت وانا وين حتى تعيني الصوت وانطي اكسرت وانا وين نبضولا سوغوي سنانيا قرصوروي سبولني ملاتيروي نبضولا سوغوي سنانيا قرصوروي سبولني ملاتيروي وشق حصاني وي سراعي وحصو صاركا سوق عمدو وي نغرا سرقوي وشق حصاني وي سراعي وحصو صاركا سوق عمدو وي قبيلك دروي سفيح مكان نبو وي صومالي دميدي وي سما فلي وي سما فلي وي وي قابلك دروي سفيح وكنبو وي صومالي دميدي وي سما فليا وي سما فليا وي وي سميري دروي قاوي شرعي بها كنت عوي سيديك اليوي أقوم صري وغاوي سميرية الغاد غاوي شرعي بها كنت عوي سيديك اليوي عفون صرير قوي سياسة سيداوي سياسة سيداوي سياسة سيداوي سياسة سيداوي